إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan warkayga habeen ee raadiyaha islaamiga ee alfurqaan waxaa ugu waaweyn waxaa deggan xaaladda degmada aadaygabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay maanta la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda u maamulaya degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe intaasina waxay ahaayeen qodobada warkayaga habeenkooda ugu waaweyn haddana u diyaargarooba iyaga oo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo khamiis ay taariikhda miilaadiguna ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afraad sannadda laba kun shan iyo labaatanka waxaadna nala dhegaysanaysaan xarumaha idaacadda islaamiga alfurqaan iyo baraha bulshada aanu internetka ku leenahay haddii aan soo qabto qodobka ugu horeeya waxaa deggan xaaladda degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay maanta la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda u maamulaya degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta wararkaasina waxaa ka waramaya wariyaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka cabdifitaax diiriye sidaan la soconno aroornimadii hore ee maanta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus waxay ku qaadeen fariisimiyaasha iyo saldhigyadii ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada aadan gabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo waayadii u dambeysay iyo sanadihii u dambeeyeyba ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk dagaalka waxa uu ahaa mid aada u culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan in muddo ah ayuuna socday waxaana ugu dambeyntii u suura gashay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay si buuxda wareegaan gacan ku haynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ee dagaalka halkaasi ka dhacay waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan aadan yabaal waxay saldhig u ahayd kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee waayadii u dambeysana waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka militariga dowladda federaalka ninka lagu magacaabo genaraal odawa yuusuf raage iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo ujeedkoodu u ahaa inay isku dayaan inay difaacdaan aadan yabaal haddii ay la kulanto weerar kaga yimaada dhanka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab hase yeeshee aroornimadii hore ee maanta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar qorshaysan oo dhowr jihaha ku qaaday ee saldhigyadii ciidanka dowladda federaalk ee aadan yabaal ugu dambeyntiina waxaa u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta hadda xaaladda guud ee degmada aadan yabaal waa mid degan waxaana ku sugan oo caawa ku hooyanaya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ciidankii dowladda federaalka ee ka cararay halkaas aadan yabaalna waxaa kuwa ugu soo dhow laga soo sheegaya degmada moqokori ee gobolka hiiraan halkaasoo ay u firxadeen ilaa iyo hadda waxaan si rasmiya loo ogeyn halka ay ku sugan yihiin saraakiishii muhiimka u ahaa dowladda federaalk ee maanta isaga cararay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe odawaa yuusuf raage ayaa wararka qaar waxay tilmaamayaan in taleefanadiisa ay weli dansan yihiin sidoo kale ninka lagu magacaabo shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ayaa isagana aan war iyo wacaal toona loo henin ilaa ay hadda dad baraha internetka ka baafinaya oo taageerayaasha dowladda federaalk ka mid ah ayaana la arkayay iyagoo tilmaamayay in la la-yahay oo ay tahay in loo soo duceeyo labadaas sarkaal ee ka tirsan ciidanka dowladda federaalka marka dowladda federaalka khasaare culus ayaa lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta ka dhacay ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxaa u suura gashay in saanado military iyo hub aada u fara badan ay kula wareegaan ee dagaaladii ay ku qaadeen ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka aadan yabaal ka dhacay wuxuu ahaa dagaal aada u culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saldhigyo fara badan ayayna ciidanka dowladda federaalka ee ka samey samaysteen ee degmada aadan yabaal iyagoo filayay inay la kulmi karaan weerar culus oo kaga yimaada dhanka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab subax weliba iyo saacad kastana filashada weerarkaas ayay la fadhiyeen hase yeeshee aroornimadii hore ee maanta ayaa waxaa ku dhacay wixii ay filayeen ee hadda xaalada guud ee degmada aadan yabaal waa ay degan tahay waxaana si buuxda u maamulaya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gelinkii dambe ee maanta muuqaal kooban oo baraha internetka lagu baahiyey waxaa lagu arkayey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda gacanta ugu haya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe bartamaha magaalada ayaa ka mid a meelaha lagu arkayo ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan waxaa sidoo kale la arkayaa salgidii ciidanka dowladda federaalk ay ku sugnaayeen ee difaacyada adadag lahaa oo ay ku dhex socdaalayaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo sida raayada towxiidka waxaa sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa hub kala duwan iyo saanad military oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen gawaarida ciidanka lagu daadgureeyo ayaa ka mid ah ee waxyaabaha ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen dagaalkii maanta ay ku qaadeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaal ahaanna ee loo arki karo muuqaalkan oo aan wax looga awoodan ayaa ku faafay baraha internetka waxaana ciddii taqaana aadan yabaal ay ka arki kartaa macaalim u gaar ah magaalada oo lagu yaqaano sida bartamaha magaalada iyo meelaha la midka marka si guud xaalada degmada aadan yabaal hadda way ay degan tahay sidoo kale waxaa degan goobihii maanta lagu dagaalamay ee sida deegaanka mabaax ee hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale deegaanka yosoman oo isagana kamid a deegaanada u dhow aboorey oo maanta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen dowlada federaalka dhankeedana jabkii maanta ku gaaray degmada aadan yabaal si rasmi ay u qiratay oo xasan sheekh maxmuud madaxnaha dowlada federaalk ayaa meel fagaaraha ka sheegay qoraalka uu xasan sheekh maxamuud bixiyey iyo waxa uu ka yidhi dagaalka shabeellaha dhexe ka dhacayna barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah waad mahadsantahay salmaan axmed halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyaha alfurqaan waxaadna dhegaysanaysaan warka habeen ee idaacadda islaamiga alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadayabaal ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya muxsin xasan bayaanka ka soo baxay taliska ciidan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dagaalka saaka ka dhacay degmada aadan yabaal ayaa waxaa lagu bilowday sida tan mujaahidiinta oo la wareegay aadan yabaal iyo yosooman siddeed iyo tobanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka abriil sannadka labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo arbaco ah weerarro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarrada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ay mujaahidiinta weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna degganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashahaada la dirir ah kuwaasi oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xooggan kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda oola wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal ciidamadii cadowga islaamka ahaa ee uu hogaaminayey murtad odawaa yuusuf raage ayaa si habqan ah ooga cararay saldhigyadooda waxayna ku kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee duleedka aadan yabaal inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda lagu dilay konton iyo shan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow kale cadowga lagu dilay dagaaladii maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil lafdhabar u ahaa dagaalka shahaadaladirinimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub gaadiid dagaal saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka aadan yabaal dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka yosooman ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib markii halkaasi ay ka firxadeen maleeshiyadii murtadiinta ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay dagaalka shareeca la dirirka ah ka waday nawaaxiga deegaanada aboorey iyo yosooman taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidka ka wadaan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeenna halyeeyada ah ee maanta xoreeyey degmada aadan yabaal iyo deegaanka yosooman kuwaasi oo cashar u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa warka habeene idaacadda islaamiga alfurqaan aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan